sidaad warkaba ku maqlayseen dabaysha isaac oo baryahanba garaacaysay gobollo ka mida dalka maraykanka iyo dalal ay maraykanka daras yihiin ayaa xalay ku dhufatay gobolka louisiana ee koonfur bari maraykanka dabaysha ayaa lagu soo warramayaa inay awooddeedii yaraatay khasaaraha ay geysatayna oo aad uga yaryahay marka la barbar dhigo kii ay geysatay duufaantii katrina oo toddoba sannadood gobolkaasi ku dhufatay khadka telefoonka ee magaalada baton rouge oo ah xarunta gobolka louisiana ayaan kula xiriiray brofesor xasan cumar mahadalla oo barakaca jaamacad gobolkaasi ku taala waxaanan weydiiyey khasaaraha ilaa iyo hadda ay gobolkaasi ka geysatay
horta duufaantu waa duufaan aan aada u xoog badnayn waa weyn tahay laakiin ma xoog badna waa waana gurguuranaysaa oo meesha ay timaado waa ku waa ku raagaysaa dhibkeedu waa intaas laakiin ma xoog badna biyo iyo dabeelo adigu aan aada u xoog badnayn waaye ay ka kooban tahay new orleans way dhinac martay magaalo la yidhaha hoome iyay soo martay haddana annakay nagu soo fooda haystaa magaalo la yidhaahdo baton rouge oo caasimada gobolka ah ayay kusoo beegan tahay hadda aan kula hadlaayo dabeylo iyo iyo roobaba aana dul saaran waana bilowga hore ee duufaanta ee duufaanta culusad nama soo gaarin waxayna soo waxay nagu soo beegan tahay saddex afar saac naga dhiman hadda waan gartay marka waxaad ii sheegtay in magaalooyinka sida new orleans oo dadkao dhammi wada xasuustaan laba kun iyo shantii wixii ku dhacay markii duufaantii katrina ay ku dhacday iyo magaalooyin kale inay soo dulmartay marka khasaaraha magaalooyinkaas ay gaarsiisay wax warama ka haysaa
wax waraba weyn kama hayo xoogaa yaraan internet ka fiiriya maantay meelo ay burburisa waa arkayay laakiin wax yar kadib televishonkii iyo korontadii iyo internetkii laba intii waa naga go-een sababtoo ah duufaantu waxa waaye electricitiga dhan ay jarjaraysaa marka hadda waxaaba iiga akhbaar fiican khasaaraha ay geysatay dadkiina gobolada kala jooga waayo annaka waxay naga demisay korontadii television ma haysano waxba ma karsan karno mataqaanaa nal male internet male wax walba naga xirtay magaaladan waan gartay marka waxaad ii sheegtay saddex afar saacadood kadib inay idinku soo aadan tahay idinka sidee ayay dadka mas-uulka ka ah badbaadadu ay idinla soo xiriiraan si ay idiin faraan waxa munaasabkeed samayn lahaydeen raadiyaha ayay nagala hadlaan governor jindal shalay maahe daraad ayuu waxaan si mataqaanaa diyaar gareeyey oo ku ka hadlayay radioga la yidhahdo n p r public radio ku dhowaad hal saac uu sheegayo magaalo walba inta isbitaale ku taala magaalo walba inta sariir oo maaragtay dadkii barakacay ay loo diyaargareeyey magaalo kasta waddada furan marka runtii governorka gobolkan aada aad aada uu dadka ugu diyaargareeyey duufaanta soo socota waan gartay marka sidaan fahmay raadiyogu wuxuu ku shaqeeyaa bayteri oo uma baahna korontadii idinka go-an iminka ha waaya raadiyaal aan bayteri raadiyaal waxaa la haystaa aan u baahnayn koronto waan gartay marka adigu shaksiyan hadda maxaa kuu qorshaysan adiga iyo qoyskaaga aniga qoyskayga maba joogo waa kaliya hadda halka ku noolahay laakiin waxaan deganahay daar culus oo weyn oo maaragtay shub ah marka uma badna inay daartaan waxyeeleyso laakiin waxaa laga yaabaa gawaarida iyo inay waxyeeleyso dabayshuna ma xoog badna waa biyo badan tahay maahe dabayl xoog badan oo gawaarida dedinaysa uma eka ma aha waan gartay markaa ma jirto baahi keenaysa inaad ka baxdaan deegaanada aad joogtaan maya maya maya baahi keenaysa hadda iima muuqato marka aan soo istaagay dibadda meesha aan deganahay sidii gawaarida u oola jireen guriga ayay u yaaliin lamaga lagama cararin lagama dhoofin daartan anu aan deganahay koleyba waayo dabeeshu ma xoog badna waa uun biyo badan tahay waana kugu rafanaysaa oo kugu daahaysaa laakiin ma xoog badna category one xitaa ma aha waan gartay markaa ma jirto cabsi inay muraayadaha idinku soo jebiso ooy halka ay ka dhashaan dhaawacyo amaba dhimasho ilaahay ma keene uma badna laakiin geedahay soo jebinaysaa oo soo ridaysaa marka dadka guryaha gaagaaban degan oo mataqaanaa geeduhu ku yaaliin kuwaas dhibaatadaas ay u keeni kartaa laakiin anigu taas maaragtay edhib iguma aha waayo daartan degana waa daar weyn oo maaragtay shub ah waan gartay marka sidii maraykankan ka odhanaya stay safe is-ilaali oo ka fogow dhibaatadeeda aadaa u mahadsan tahay maxamed walaal adigaa mudankaasi waxau ahaa brofesor xasan cumar mahadalla oo khadka telefoonka ee magaalada baton rouge xarunta dalka louisiana iigu warrameeyey